waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha meekhaankii sare ee bulshadii hore ee soomaalida ay odayadu ku lahaayeen dhegaystayaal maalinta taladiisa loo baahdo odayga waa la tamadiyaa halka uu ku sugan yahay ayaa loogu tagaa markaas baa loo bandhigaa xaajo adag oo la maarayn waayey ama laba talo oo la kala dooran waayey midda mudan in la raaco mar kalena isaga oo aan la weydiisan ayuu odaygu la taliyaa qof ay xigaal yihiin ama ay wadan yihiin amaba xiriir si kale ahi uu u dhexeeyo badanaa waa qof uu u baqaayo qofuu isleeyahay tubta qalloocan ee uu hayo haddaadan kala talin in goor ay noqotaba ay laandayri la duuli doonto odayadii haddaba aan taladooda dadka kala masuugi jirin inay ku habboon tahay markay la ahaatana aan dib u dhigan jirin waxaa ka mid ahaa ismaaciil mire maanseyahankii la odhan jiray gabayadii iyo ganaaradii uu ka tegay qayb weyn oo ka mid ah ayaa waxay ku saabsan tahay talooyin uu siiyey rag iyo dumar ay dagaan wadaag ahaayeen marar kalena wuxuuba la teliyey xoolaha la dhaqda qaarkood sida hashiisii markab sida wan baraara oo arigiisa ku jiray iyo sidoo kale shimbirka aynu guuguulaha u naqaan kolna aynu galowga ku magacowno taasina runtii waa arrin intaan ogahay gabyaa uga horreeyey aanu jirin haddaan kolka tusaaleeyo dadkii isaga oo aan la weydiisan uu taladiisa ugu deeqay waxaa ka mid ahaa nin ay xigaal ahaayeenoo sareebaan caabi la odhan jiray wuxuu ahaa inaan dhallin yaroo baryahaas aad uga teeraanyeysnaa nin isaga iyo ismaaciilba ay ilmaadeer ahaayeen oo la dilay jaamac calina lagu magacaabi jiray nasiib darro ninkaa dilkiisa nimankii loo telinayay kama ay garaabin magtiisa haddii loogu tagayna muran bay geliyeenoo waa duudsiiyeen weliba gabayo digasho ah ayay geeridiisii ka tiriyeen ismaaciil oo qudhiisu dhacdadaas aada uga murugaysan asii xarga isku haya oo mag boqola in loo keeno aan weli ka quusan ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu yimid meel ay reeruhu muraad ku lahaayeen sahadiiba waxay ishiisu ku dhacday sareebaan oo aada u umalsan jidhkiisa haddii meel laga sarana aan dhibic dhiigahi ka soo dhacdeen show in dhoweydba waagu hadduu baryo iyo hadduu aasku dumo mar walbaba wuxuu ku taamayey inuu wacdarageysto inuu u aaro ninkii cayaayirka lagu dilay ee goor barqa ah lagu dhugtamay kob ragga kale ka yara durugsan ayuu kada loobaa caraduna foolkiisa ayay dhab uga muuqataa ismaaciil oo sidaan soo sheegay ay jaamac ilmaadeer dhow ahaayeen sida la wariyeen ay aada isu jeclaayeen ayaa saleebaan la soo joogsaday markaasna ku yidhi war saleebaan maxaa dhacay oo aad keligaa la tahay maxaa cidada ku dhigay maad ragga ku soo biirti markaas buu ugu jawaabay tix kululoo aanna soo gaadhin dilkii jaamac tix ku saabsanoo ay ka muuqato umarkii uu la tiicaayey iyo nimankii ina adeerkii dilay ba-i uu la maaganaa hase ahaatee ismaaciil tixdaas ma jeclaysan wuxuu u qaatay talaxumo dhallinyaranimo iyo digniin baxaysa inay horseed u tahay dabadeed waxay gabyaaga la ahaatay inuu sareebaan waaniyo oo waayo aragnimaa ka maqane uu u sheego waxa ku habboon inuu yeelo muxuu haddaba kula taliyey wuxuu ugu hormariyey bal horta qaylada iyo baroorta joogtada ah inuu iska daayo si isaga qudhiisu ciilka uu qabo aanu ugu kaakicin murugada haysana aanu ugu dhaqdhaqaajin intuu xusuusiyo inuu odan yahay inuu ka tala qaataana ay ku habboon tahay ayuu ku waaniyey gabay uu ku bilaabay tixda gabay inaa caabiyow tuducba waa meelee tahantoog ma huro meel haddaan tuba la qaadsiine tolaala'ayda iyo qayladaad toolatay waayaabe tiiraanyo iyo ciil rag qaba turuqday boogtii iyo oday talada lama dhaafiyee iga ta'wiil qaado markaas buu hoos u gelayaa dulucda gabaygiisan ay ujeeddadiisu tahay haddiiba inaad aarsataa ay kugu weyn tahay sida iyada oo aan lagaa dignin helin ragga godobtaada qaba looga aarsado wuxuu u sheegayaa ciilka iyo carada uu qabo isaguba inuu la qabo ha yeeshee uu la gabanaya laba arrimood dartood midi waa nimankii jaamaca qabay oo war cusub iyo garow uu ka sugaayo tan labaadna waa master smith taliyihii gumaysiga ingiriiska oo dhulka gaaf wareegaya dhaqdhaqaaq colaadeed ciddii looga soo sheegana haleele iyo horweynba intuu geela ka moolo duugo xidhyaha u madoobeynaya wuxuu yidhi durba lama tallaabsado haddaad tooga leedahay ee tol baxnaani baa igu jirta iyo tacab rasaaseed ee haddaan dunida taanbuug camirin tani ma joogteene wallaan tuurta loo wada degeen towlanoo maqane ismiir bay igu taagane intuu tegaya ii kaadsa intaa markuu yidhaahdo ayuu ku xijinayaa ninka isaayadiisa ku raad jooga inay la gudboon tahay in umalka haya uu qarsado tashigiisu wuxuu yahay inaan laga dareemin ragga uu maagan yahay inuu aao inuu ku dhex jiro sidii nimaan waxba u qabin inuu ula jalbeebto ugu dambaystana uu ka doorto midkooda ugu geersisan ugu deeqsisan ugu magaca dheer ugu waxtarka roon ee haddii jaamac loogu aaro ay qoladiisu u baranbarayso oo ay u jabayso kolka uu sidaas leeyahayna wuxuu ismaaciil maanka ku hayaa su-aashii markaas oo kale ay soomaalidu isweydiin jirtay oo ahayd tolow reer hebel yaa laga dilaa wuxuu yidhi nin tayiise maagani inuu taleelo waaceebee tayaaqadu digniin kama tagana laysu tabiyaaye la turba oo tilmaansada nin raga tuushma aad gudo tuulada markaad ugu tagtaan taaha ka ogaada salaanaan tolnimo hoose jirin midigta taabsiiya tagoogada miday kaga jabaan toogta la ogaada tollaala aya aarsada sidii tabaxsay oo aarka bug muddo gaaban kadib waxaa dhacday tabihii uu sareebaan kala talin jiray in ismaaciil uu ka maarmi waayo welibana uu baradheereeyo markii waan waani dhacantay markuu ergeyntii waxba ku waayey magtii uu sugaayey markii laga quusiiyey ayuu afkiisa furtay tixa guubaaba ah oo dhiiggu da-ayo ayuu ooda ka soo qaaday wuxuu soo ifbixiyey gabayo aan iska yeelyeel uga soo bixine ay tiiraanyo dhabihii ka keentay gabayo ay soomaalidu badiba wax ka maqashay waxaa ka mid ahaa kii uu u marin jiray gabankii yaraa ee soo ag fadhiistay ee jaamicii la dilay uu dhalay waa gabaygii ay meelisyadiisa ka midka ahaayeen wiil yahow ilmaa igaga timi aragtidaadii qalbigaa i oogsaday markaa tiri adeerooway haddaan anigu odayoobay oon anafadii daayey ashahaado mooye haddaan eeba ridi waayey allaa igu og inaan aabbaha cidi u aarayn iyo kii uu ku oran jiray isma oga isma idiya ninkii ayla foobsaday isma oga waraabaha amle iyo awr la laayacaye isma oga atoor qadow bartay iyo uubta loo qodaye isma oga nin urugaysan iyo eelka kii dhigaye isma oga aqoon xumo dhargay iyo malag arsaa'iile isma oga agoon iyo ninkii aabbahay dile dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo